waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii madasha wadatashiga arrimaha doorashooyinka oo muddo toddobaad ah u socday ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamulada dalka iyo gobolka banaadir shirkan oo laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban oo ay wada saxiixeen dhammaanba ka qaybgalayaasha ayaa waxaa dhanka kale loo qabtay munaasabad ballaaran oo ay ka qaybgaleen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka musharaxiinta mucaaradka ah oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka iyo marti sharaf kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cadaala ayaa ugu horeyntii halkaasi ka akhriyey warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi qodobka koowaad dhammaystirka dastuurka federaalka ah faahfaahintiisu waxay tahay in heshiis laga gaaro guddiga dib u eegista iyo geedi socodka dhammaystirka dib u eegista dastuurka in la dhammaystiro qodobada farsamo ee ku xusan u dhiman arrimaha dastuurka in heshiis laga gaaro qodobada siyaasiga ah ee lagu muransan yahay sida awoodaha iyo wada shaqaynta heerarka dowladda qaybsiga khayraadka dalka nidaamka cadaaladda iyo ilaalinta dastuurka qodobka labaad dhammaystirka hanaanka dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga dalka in heshiis wadajir ah laga gaaro qaabka loo dhisayo ciidamada qaranka soomaaliya dib u eegisna lagu sameeyo heshiisyadii hore ee amniga in dib loo qaabeeyo dhismaha ciidamada qaranka qalabeeyo loona diyaariyo in ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga qaranka xoraynta iyo in dalka laga saaro kooxaha argagixisada ah kaasina waa qodobka labaad qodobka saddexaad waa qadiyadda arrimaha somalilan in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay heshiis ka gaaraan hanaanka wada shaqayneed waa hanaanka wadahadalka arrimaha somalilan in lagu gudagalo wadahadalada somalilan laguna dhammaystiro ilaa bisha agost labada kun iyo labaiyo labaatanka qodobka afaraad maqaamka caasimadda soomaaliya in hay-adaha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay heshiis midaysan ka gaaraan maqaamka caasimadda dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ugu horeyntii halkaasi ka jeediyey hadal kooban iyadoo laga duulayo heshiiskii toddobiiyo tobanka sebtembar labada kun iyo labaatanka oo hagayay hanaanka doorashooyinka dalka lana tixgelinayo soo jeedintii guddiga farsamo ee baydhabo waxaa lagu heshiiyey qodobadii lagu kala aragti duwanaa sida arrinta gado hanaanka doorashada kuraasta somalilan turxaan bixinta qaabdhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka waxaa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaaddii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee puntland koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle galmudug iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kuwaas oo xaqiiqdii muujiyey tanaasul dulqaad iyo xilkisnimo taas oo inoo fududaysay in aan wakhti kooban xal uga gaarno arrimihii laysku haystay anigoo ka faa'iidaysanaya maalintan weyn waxaan ugu baaqayaa ka soo qaybgalayaasha munaasabaddan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed in aan iscafinno quluubta isku furno niyad wanaagna la imaanno madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in dalka uu khatar u galay inuu dib ugu noqdo dagaal sokeeye isagoona carabka ku adkeeyey qorshayaasha dhammaystirka u baahan ee ay tahay in layskala xisaabtamo warmudkiyeedka halka laga akhriyey oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka wuxuu ku yimid isu tanaasul isqancin iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii toddobiyo tobanka sebteembar laba kun iyo labaatan sida aad wada og tihiin waxaa darka u fulnay in dalku galo burbur dowladnimo xasiliin darro siyaasadeed iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto waddadii laga soo kabsanayey ee dagaalka sokeeyey qorshayaasha mudnaanta qaran leh oo ay tahay in dhammaystirkooda layskala xisaabtamo waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka amniga qaranka iyo in laysla kaashado sidii cadowga al-shabaab iyo daacish dalka loogu xarayn lahaa in dib u heshiisiin qaran la sameeyo lagana midho dhaliyo wadahadallada somalilan in dib u dhis buuxa lagu sameeyo dhaqaalaha dalka si kor loogu qaado shaqo abuurka dhallinyaradeenna iyo in la hirgeliyo doorasho dimuqraadi ah oo qof kasta codkiisa ku doorto ku dooran karo madaxdiisa mustaqbalka sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa xafladda ka sheegay in mar kasta ay waajib tahay in loo turo dowladnimada soomaaliya si meesha ay uga baxdo khatar kasta oo soo wajihi karta dalka waxaa hubaala dowladnimada soomaaliya waa mid nugul marxalado adag iyo caqabado badanna soo martay u baahan mar walba in loo turo haddii aynaan gacmaha isqabsanin oo aynaan fiirinin dowladnimada aan doonayno iyo noocay u soconayso oo nooca baarlama doorashadu ay tahay midda beyska u ah ilaalinta dowladnimada soomaaliya waxaan la kulmaynaa caqabado badan iyo dhibaato arrimaha qaarkood hadday dhacaanna waxaa adkaanaysa in xal laga gaadho sidaa daraaddeed waxaan aada u soo dhoweynayaa ra-iisul wasaaraha iyo golahan wadatashiga qaranka maalmahan doodii u socotay oo beyskeedu uu ahaa waddankan badbaadadiisu maxay ku jirtaa waxay ku jirtaa doorasho in la aado sida ugu dhaqsaha badan doorasho ku dhacdo kalsoonida dadka la soo celiyo taasina ay saldhig u noqoto inaanay dadku qaadanin damaca dhibaataa dhacaysiiya maxaa dhacaya see wax u dhacaya waxaan ka cudur daaraynaa inayna mar damba inugu soo noqonin khalkhalkii amni darro ee dhacay anoo u mahad celinaya laamaha amniga iyo ciidamada qalabkiisa guud ahaan inay aada isu xakameeyeen ilaaliyeenna waddanku inuuna gelin xaalad adag xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore oo ka mid a musharaxiinta mucaaradka ah ayaa xusay in arrintu iminka ay tahay bilow oo keliya loona baahan yahay in lasii ambaqaado meesha aan taagannahay maanta micnaheeda ma aha wax kasta inay dhammaadeen laakiin waxaan leeyahay maanta meesha aan taagannahay micnaheedu wuxuu yahay wax kasta waa bilow albaabkii ayaa la furay waddadii la mari lahaa ayaa la fayday in la qaado waddadii oo la mara kama dhib yara albaabka maanta la furay sidii loo furi lahaa waddadii dheereed iyo dadaalkii loosoo loosoo loo soo maray walaalayaal waxaa iga xasuusin ah in aan qofna laga tegin hayaankaas waddadaas la maraayo qof kasta waa noo muhiim qofna quursi ma galo saddexdaas shay inaan qofna laga tegin qof walbana uu muhiim noo yahay qof liita iyo qof la quursanayaana aanu jirin waa midda keliya ee meel sanna geynayso waayihii la soo dhaafayna in badanoo ka mida waa ku caanabaanlay waxaa keliya ee aan u baahannaha waxay tahay isqadarin isuturid iyo dulqaad loo sameeyo kuweenna gaabinaya waana ku soo caanabaanlay inaan sidaa yeelno muddooyinkii la soo dhaafay ee dhan oo aan ku soo jirnay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa iyaguna goobta ka sheegay in wakhti badan ay ku bixiyeen sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wadar ogol ah madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ayaa ku booriyey dowladda iyo dowlad goboleedyadu in ay fuliyaan qodobadii ay saxiixeen iyo heshiiska lagu gaaray isagoona xusay in keliya aragti siyaasadeed laysku hayay ayna waajib tahay iminka in laiscafiyo waxaan rajaynayaa wixii la soo maray dhammaantooda inay noo naqdaan maxaan ku idhahdaa waxaan wax ku qaadanno oo cid damboo mas-uula ama cid damboo caadiya aysan garab marin heshiiska la gaaray dowladda federaalka iyo dowladda dowladaha dowlad goboleedyada waxaan rajaynaynaa inay fuliyaan wixii ay ku heshiiyeen una fuliyaan sida ugu wanaagsan oo keeni karta kalsooni dadka soomaaliyeed iyo dadka taageera soomaalida intaba dhammaanteen waa mas-uuliyadna saaran qarankaana inuu u socdo horay horena uguma soco karo haddii doorashadiisa ay mugdi galo marka waxaa ugu muhiimsan inay noqoto doorashadii doorasho xur oo xalaala daah furan dadka soomaaliyeedna ay ku qanci karaan inay noqoto hawsha noo taalla aaday u weyn tahay laakiin munaasabaddan waxaan u malaynaa inay munaasab tahay in la sheego horena looga dhowaajiyey waxa laysku haayey siyaasaday ahaayeen colaad gaarahoo shakhsiya ma jirin colaad qabiil ma jirin colaad degaan ma jirin aragti siyaasadeeda laysku hayey maadaama la soo dhoweeyey hadda in layswada cafiyo caloosha la wada furo doorashada iyadoo eh, dhinacyada aan la fiirinayn la wada galo insha allahu tabaaraka wa tacaala gudoomiyaha gobolka banaadir iyo labada gudoomiye ee baarlamaanka maxamed mursal iyo cabdi xaashi cabdulaahi ayaa iyaguna halkaasi khudbado kooban ka jeediyey waxaanay dhammaantood bogaadiyeen dadaalka loogu jiro sidii doorasho laysla ogol yahay dalka ugu qabsoomi lahayd iyadoona ugu dambayntii halkaasi uu ka hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo mahadcelin kadib u sheegay saxiixayaasha in hawsha ay dhankooda iminka u wareegtay waad ku mahadsan tahay ra-iisul wasaare sida runtii aad u hoggaamisay golahan wada tashiga ah ee wanaagsan sidaad u hoggaamisay aad baan runtii kaaga mahad celinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyaga naftigooda waxaan rabaa inaan la dardaarmo jidkan waa soo marnay khibraddeedana waa leenahay waxaan idinka codsanaynaa ummadda soomaaliyeedna idinka codsanaysaa madaxdii halkan soo istaagtayna ee idinka codsatay inaad hawshaan laydiin xil saaray oo mas-uuliyaddiisa aad leedihiin inaad hore u dhaqaajisaan doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa laakiin waxay u baahan tahay hirgelin waxay u baahan tahay dhaqangelin waxay u baahan tahay dhammaystir iyay u baahan tahay marka runtii mas-uuliyaddan idinkaas ka leh idinkay hadda idinku soo wareegtay the ball is in your court saasaa la yidhaahdaa aniga kaalintaydu iyo shacbiga guud ahaan kaalintoodu waxaa ka- waxaa weeye inaan idin kaalmayno oo aan idiin ducayno cafiska walaalkay uu soo jeediyey madaxweynahaygii hore oo aan saaxiibka nahay ee sheekh shariif waa wada qaadanay soo maaha anna waa idin cafiyey cafigiina waa qaatay aad ii cafisay aad aad aan aan iscafinay waa qaatay waana runtii wax loo baahan yahay inaan ka gudubno siduu sheegay waa dhab waxa weeye waa siyaasad waxaan ee ma aha qof nacbaysi ma aha suu sheega weeye marka cafiskaas ilaahay ha noo qaado qulubteennana ilaahay ha soo geliyo iyadoo dhab ah waxaa weeye waxa ballan noo ah inaan diyaar u nahay ama aan u diyaar garownay doorashada insha allahna doorashadan waxay ku dhammaan doontaa guul wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiskan laga gaaray khilaafka doorashooyinka dalka qoraal ay si wadajira u soo saareen ayaa waxaa lagu bogaadiyey kaalinta uu ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha dowladda federaalku ay ka qaateen in heshiis laga gaaro khilaafka doorashada oo muddo badan soo jiitamayey waxaanay ugu baaqeen dhammaanba saamiliyada siyaasadeed inay si deg dega ee horey ugu socdaan si loo abaabulo doorashooyin loo wada dhan yahay sidoo kale waxaa qoraalkaasi sida wadajirka ay u soo saareen wakiilada beesha caalamku ay sheegeen inay diyaar u yihiin in madaxda soomaaliya ay ku taageeraan hirgelinta heshiiskan taariikhiga ihi cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho